dowladda waxaad oged dee dhooskii hore oo astrazeneca in laga keenay waddanka india bilowgii bisha march oo lagu waday ilaa sideed toddobaad kadib inay dhooska labaad qaato dhooskii labaad oo hadda suurtagali waayey dowladda india oo cudurka sii kordhay oo saacadan oo la joojiyey daawada wadamada laga iibinayo arrintaasoo ka socotay covax wax lagu magacqaado hadda dowladda waxay sheegtay inay awood lahayn oy gacanta lagu hayin dhooska labaad markii ugu dambeysa ay hadleen dowladda waxay oy warar kasoo bixisay inay bishii lixaad ka horow inay dhooska labaad mataqaanaa u suurtagelayin waxaa kaloo war kale waxay soo gudbisay dowladda maanta yo asla oo ninka nin la yirahdo doctor akhwaale oo ku shaqaalay task force-ka covid vaccine wuxuu sheegay dowladda inay ka dalbatay ilaa iyo soddon milyan oo visa midda loo yaqaano maraykanka imaato ilaa soddon milyan bishaas sideedaad in la filayo ugu hore in la helo marka waxaan arkaya hay-adaha caafimaadka iyo wasaaradda walwal badan oo ka muujinayaan in gebi ahaanba tallaalkii uu gabaabsi yahay marka ma qeybta koowaad baa gabaabsi ah mise labaduba waxaad ogeed horta waddankanay soo gaartay ilaa hal milyani oo wadamada africa loo kala qaybinayo oo kenya soo gaartay oo loogu talagalay shaqaalaha caafimaadka macalimiinta dadka adooda ilaa konton iyo sideed sano ka koreyso iyo dad qaarkiis marka dowladda ilaa hadda sacaddan waxay sheegaysaa ilaa sagaal boqol iyo konton kun in la tallaalay oo dhooska hore badi dadka oo qaateen intaan had tilmaamay waxa hadda oo goysan waxbay dhooska labaad oo la sugayo in la qaato bishan oo hadda dib loo sii dhigay oo hadda dowladda ay ku tilmaamayso in bishii lixaad bilowgeeda oy imaanayso oo lasii hubin oo haddana ay sheegayso in had mid labaad oy oy haddana oy oy dalbatay dowladda ma ka hadashay sababta aysan kol hore arrintan diyaar garow oga sameynin way ka hadashay dowladda aaday iskugu haleynaysay waddanka india india siaad la socoteen hadda ilaa saddexdii dabada lasoo dhaafay oy kaysaska corona oy kor u kacayn marka india baa hadda dhibka xaggu kasoo yaray oo horan tira dhoosaskii hore oo vaccineka dhooskii hore laga keenay india markay oy istaajiyeen daawada dib dibadda loo diraayo taas marka waxay welga keenay had saacaddan marka waan sugaynaa hadda wixii kasoo yeeri doona had wixii ka dambe ilaa waxay sugayaan w h o oo ogeed ilaa iyo unicef programka la dhaho covax oo wadamada mataqaana vaccinka awoodin u dalbayeen marka waxaa la sugaya ilaa laba toddobaad ilaa saddex toddobaad wix ka dambe waan ogaan doona had wararka ugu dambe inay dhooska labaad la heli doono iyadoo muujinayso had ilaa iyo laba iyo toban toddobaad saddex bilood inay hadda oy kasoo wareegi doonto waqtigii mid hore dhooska koobaad oo kaleeto dadku ma wada gaaray mise weli dad badan baa dhiman hal milyan bas waay wix la qaad hal milyankaasna marka dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka dadka ka shaqeeya qeybta macalimiinta security sectorka iyo dadka dadka ilaa iyo sagaal boqol iyo konton waddanka waa afartan iyo todoba milyan wey marka hal milyan waay wixii la qaybinayay dadka ma gaarin ilaa iyo soddon milyan bay dalbatay ay ka dalbatay visa oo sheegayso dowladda inay bishii sideedaad bilaab doono marka ma gaarin dhooska ugu hore dadkii hataa shaqaalaha caafimaadka hataa ma wada gaarin ilaa laba boqol iyo konton shaqaalaha caafimaad bisa hadda hadda oo qaate dhooska ugu hore macalimiinta ilaa boqol iyo afartan iyo lix kun shaqaalaha caafimaadka ilaa boqol iyo lixdan iyo laba kun dadka da-dooda konton iyo sideed ka koreysana ilaa laba boqol iyo sideetan afar kun bay bay sheegaysaa ina inay dowladda ay dhooska hore qaateen laba boqol iyo lixdan iyo kow kunna dadka cudurada kala qabo oo general population lagu yaqaano waa qaateen hadda haddii qofkii qaatay dooskii koobaad uu ka daaho ama uusan qaadanin dooska labaad xilliga loogu talagalay oo kale maxaa dhacaya horta dooska labaad waxaa la dhahaa buster dooska hore saaad sheegayso horta astrazeneca lixdan ilaa sagaashan percent buu buu difaacaya markaad labada dhoos qaadatona ilaa siddeetan iyo shan ilaa sagaashan bay difaac bay ku siinaysaa marka halisteeday leedahay haddii haddana laisku daro wax la dhaho cross reaction baa jira markii haddana haddii oo vaccine labaad welwel bay dad badan ka qabaan inay mid labaad qaataan marka dowladda had saacaddan waxay sheegaysaa inay midda iyadaheed oo oo oo astrazeneca inay keeni doonto bay had bay had dowladda sheeg waramaysaa bal waan sugayna wax kasoo yaro had saacaddan inta had ilaa bil had xad ka dambe marka dadkii goojadii koowaad qaatay goojada labaad oo kale goormaa laga yaabaa dowladdu ma sheegtay xilliga ugu horeeya ay heli karaan
xilligii hore horta oy dadka ay ku ballamiyeen waxay ahayd inay qaataan bilowgii bisha shanaad ilaa wiigii hore ilaa hadda maadaama egan ay dheheen ilaa iyo laba iyo toban wiig ay kasoo wareegi doonto ilaa iyo bisha lixaad bilowgeeda say sheegeen hadda ilaa saddex beri ka hor dowladda ay sheegtay bilowgii bisha lixaad wiigga ugu hore baa la sugaya say sheegaysa dowladda haddii ma garanayno marka waa in wax iska bedel doonaan saacaddan laakiin bilowgii bisha lixaad wiigga koowaad ama wiigga labaad baa la sugaya hadda inay dhooska labaad oy soo galaan hadda marka iyo hay-adda caafimaadka adduunka w h o iyo wadamada kale reer galbeedka ma jiraan wax deeq dhanka tallaalka ah oo ay soo gaarsiiyeen dowladda kenya midda ayada hadadoon oy dowladda soo gaartay halkan millionka had ku sheegaya ilaa laba hal milyan iyo labaatan kun maar waddanka berka india kasoo gaartay w h o bay ka imaatay waxaa la dhaho program la dhaho covax bay oy wadeen oo w h o unicef isla wadeen kaasay kasoo gaartay waxaa dowlad lacag ka bixisa mabayanba waxay ahayd deeq oo w h o dhankeeda kasoo gaartay bay ahayd weli kuwaasay la shaqeynayaan saa sheegaysa dowladda programka covax laba hadda wadaan oo wadamada africa iyo wadamadaas ka liito badi lagu caawiyo marka say sheegaysa dowladda hadda inay waktiga bishii lixaad marka la gaaro inay dhowsaskii labaad inay inay diyaara noqon doonta baa loo malinahay marka ugu dambeyntii dadkii qaatay goojadii koowaad ee talaalka maxaad ugu baaqaysaan ama u sheegaysaan dhakhaatiirtii haddaad tihiin hadde dowladda maan aaminayna waxay noo sheegayso goojada labaad goojada koowaad dadkii qaatay dowladd saa noo sheegayso maan had aaminaynaa oo had annaga kamid a dhakhaatiirta iyo dadkii dadka nabad sugidda iyo macalimiinta iyo dadka da-dooda dadka had qaatay inay dowladd aamina waxay sheegayso ilaa bishii lixaad marka la gaaro ilaa iyo bilaaw bilawgeeda la dhamaashadeeda inay dowladda ay keeni doonto baan sugayna hadda dowladda waxay sheegayso maan had aaminayna annaga had wax kale gacantana ku jiro ma jiro